daliil naqli ah waxyaalo wahmiyaad oo caqliyaad oo daliil caqliga ay ku magacaabeen qaciyaad ay yidhahdeen laakiin jahliyaad ah waxyaalo noocaasoo kaleeta ay nusuusta daahirkeeda uga bixinayaan ayadoo wax daliila aan loo haynin macnahaas markii la kelimo ku fadhida hala raadina waa taxriif wey tawiil maxay ugu magacaabeen inay qurxiyaan daraaddeed inay qurxiyaano xoogaa maro fiican huwiyaan si uu u suuq galo oo looga qaato saasay tawiil ugu magacaabeen walxaqiiqatu tawiil ma ahe waa taxriif naska oo daahirkiisa laga bixiyo ayadoo qariino macnaha waxa weeye macnaha diidaysa aysan jirin saasaa tawiilkale macnaha waxa weeyaan yani marka ugu horreysa waa xujajka yani waxyaalaha ay cuskadaan iyo macnaha waxa weeyaan ay ku tiirsadaan bay ka mid tahay marka ugu horreysa waxaa lagaa soo gelaya tawiil ma ogosha tawiil ma ogoshahay bay ku odhanaya nusuusta in la awiili karo ma ogoshahay haddaad maya tidhaahdo wardaad geli haddaad haa tidhaahdana mutlaqanna wardaad geli waa inaad tidhahdo marka tawiilkaad ujeeddo waa macnahee bal ii sheeg tawiilkii hadduu kuu keeno marka khaladka ahaa ee aan daliilku kutusaynin waxa wey tawiil la hahda taxriif baa la inaad tidhahdo tawiilkii saxda ahaa ee daliilku kutusaya macnaha loo leexiyey daahirka macnaha naska loo leexiyeyna hadduu ku keenana waa tawiilka saxda la yaqaano markaas tawiilkaa saxda ana inuu u adeego caqaa'idiisa iyo khuraafaadkiisa marnaba lagama yaabana marnaba waa waxaan suurtagal ahay laakiin midka u adeegaya waa tawiilka waxay ku magacaabana lakiin asalkiisu taxriifkaaba laa nadkhulu ma gelayna fii dalika arrinkaa dhexdiisa mutaawiliina xaalaanu awilayno oo leexinayno naska biaaraa'ina aaraadanada aanu ku awilayno daahirkiisa aanu ka bixinayno maarata walaa mutawahimiina kuwa ismoodsiinaya annagoo ana ma leexinayno biahwaa'ina hawooyinkanaga mutawahimiin wahmiga waxay lahahdaa ismoodsiin waa danniga aqsaamtiisa qayb ka mid a yacni annagoo malaynayna malamalo hawadanadu ay istustay daraaddeed naska ku leexin mayno macnaha daahirka uga leexin mayno fa inahu amar yashaaniya maa salima ma nabadgelin fii diinihi diintiisa dhexeeda uma nabadgelin ilaa man sallama ninkii u daaya lilaahi ilaahay caza wajalla walirasuulihi rasuulkiisa u daaya yacni diintiisa uga dambeeya weeye oo waxay yidhaahdaan qaata caqli iyo shukuuk iyo shubahaadna aan kaga hortegin ninka unbaa diintiisa u nabadgelaye nin kale diintiisa uma nabadgelaya maana oo waradda celiya cilma mashtabaha wixii ka dhehgala cilmigiisa calayhi rabbi subxaana wa tacaala dushiisa u celiya yani waxaan ujeeda waradda celiya dheh cilma mashtabaha wixii ka dhehgala cilmigiisa calayhi dushiisa ka dhehgala ilaa caalimihi kii ogaa u celiya maarata yani wixii uu garan waayana caalimkiisi waa inuu u celiyo waa inuu allah iyo rasuulkiisa uu celiyo ee uusan caqligiisa la aadin walaa habata ma sugnaata ayuu sheekhu leeyahay yani yani masalada waradda cilma mashtabaha calayhi ilaa caalimihi waxa weye shayga haddaad garan weydo oo daliilkiisii aada weydo sharciga ah ama daliilkiisii waad heshay laakiin waad fahmi weyday waxa waajib ah daliilkaas inaad ula noqoto ciddii caalimoo garanaysa waxaa ugu horeeya inaad u celiso nusuusta kale soo arortay haddaad macnaha awooddeeda leedahay inaad u celiso rasuulka salawatullah waslamu aleh haduu joogo inaad u celiso dadka ahlulcilmiga ah ee cilmiga leh ee wax garanaya odan macnaha waxa weeye aadan la aadin nebigu salawatullah waslamu aleyh xadiidkii xasanka ah saxaabadoo maalin doodaysa intuu kusoo baxay oo qur-aanka nimbe aayad soo dhugsanayo qadarka ku doodaysa ayuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ka sajiriyey ka canaantay maarata arrinkaasi waa arrinkii ummadaydiin ka horreeye lagu halaagay buy lagu halaagay buy wixii aad qur-aanka ka garataan ood ka fahamtaanna qaata wixii aad fahmi weydaanna ilaahay u celiya buu nebigu uri salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin doodda aad la gelaysaan iyo caqliyaadka ka daayay buu nebigu yuri salawatullahi wasalam aleh halkaa way marka meesha lumitaanka iyo baadiyowgu ka bilowday walaa tabata ma sugnaata buu leeyahay sheekhu qadamu lislaami islaamka gomadiisa iyo lugtiisu ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliimi dayn la daayo oo ilaaha iyo rasuulkiisa looga dambeeyo dushiisa iyo dhabarkiisa mooyaane meel kale lugta islaamka kuma sugnaato iyo walistislaami hoggaansan iyo isdhiibid inaad caqligaaga iyo fahmigaaga kulli isdhiibto oo ilaahay iyo wixii uu la yimid rasuulku wuxuu la yimid aada isu dhiibto taa unbuu islaamku gomadiisu ay ku dul sugnaan kartaa macnaha wuxuu ka soo qaadaya sheekhu waxaa ku jirta tashbiih baa ku jira waxa uu ka soo qaadayaa maalan islaamkii inuu yahay shay dhabar leh maujeedaa macnaha wuxuu ka soo qaadaya islaamkii shay sidii shay nool oo macnaha lugala oo kaleeto shaygaa lugahale marka kuma dul sugnaan karo lugihiisu kuma taagi karayo ilaa isdhiibid iyo udayn ilaahay iyo rasuulkiisa looga dambeeyo wixii diin ah ama caqiidaha noqoto ama keyrkeeda noqoto taa unbuu islaamka lugtiisu ku dul istaagi kartaa taa ninkii laga waayana oo u dayn waaya isuna dhiibi waaya ugana dambayn waaya islaam lug macnaha islaamkiisii ma sugna islaamkiisu lug iskuma taagin saasuu sheekhu ka wada walaa tabata ma sugnaanin qadamu lislaami islaamka gomadiisu ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliim tasliimka waxa la yhahda inaad ruuxa siiso wax una dayso farhana uga qaad ugana dambaysa la tasliimka walistislaami iyo isdhiibid inqiyaad hogaansan inaad u hogaansanto wuxuu la yimid oodan adigu dowr ku lahaanin dowrka caqliga iyo naqliga sidiisaba caqligu dowrka uu leeyahay iyo kaalinta uu kaga aadan yahay sharciga waxa weeye ama naqliga kaga aadan yahay inuu fahmo inuu fahmo ujeeda oo uu garto maqsadka iyo ujeeddada laga leeyahay inuu garto wey laakiin inuu naqligii iyo nusuustii ilaahay soo dejiyey uu intuu yani waxa weye cagta ku dhufto uu yidhaahdoba macnaha waxba kama jiro taasina waa jirtaa taana waa jirtaa nusuustiiba inuu naqdiyo taasi waxa weeyaan dowrka caqliga u leeyahay ma ayib faman raama ninkii raadiya cilma maa xudira zuhri baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi min allahi alrisaala wamin arasuuli albalaaq bukhaari baa soo saaray min allahi arisaala wamin arasuuli albalaaq wacalayna atasliim ilahi subxaana wa tacala risaaladu xaggiisa ka timaada rasuulkana dushiisa gaadhsiin baa ah annagana hogaansan baa dusha laga saara xilka nagu waa inaan isu dhiibno oo macnaha wax way u hogaansano maal faman raama sidoo kale nabiga waxaa ka sugan sal lla alay waslam xadiidka tirmidi iyo keyrka ay warinayaan yani waxa wey wamaa dalla qawman qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal qowm ma lumaan hanuun markay ku sugnaayeen kadib hanuunkii kama leexdaan ilaa dood baa la dhexal siiyaa dood baa la siiyaa dad haddaad aragto dood doodo un afar iyo labaatan sac ishaysta un oon kala baxaynin dadkaasi waa lunsan yihiin waa lunsan yihiin hanuunkiiba macnaha waxa wey garab mareen taasuu nabigu leey salawatullahi waslamu calayh xadiidka kale ee saxiixeyn ku yaalla ee nebigu sidoo kale wuxuu leeyahay ina abqad arijaali ila allahi alalid alkhasim ilahay ragga uu dadku wuxuu ugu jecel wuxuu ugu neceb yahay ninka dooda adag ee dooda badan dooda adag macangaga ah ma ujeeda garna gelin garna ka bixi waxba yaraatee gelaya ma jiro tiisa unba cad ninkaas dooda badan baa ilahay ragga uu ugu neceb yahay buu nabigu leey salawatullahi waslamu caleyh saxiixuunku xadiidkaasina ku yahay faman raama yacni ninkii doono oo dalba oo raadiya cilma maa xudira wixii laga reebay cilmigiisa canhu xaggiisa laga reebay cilmuhu ogaanshihiisa laga reebay wixii inuu ogaado laga reebay ninkii inuu ogaado raadiyaay walam yaqnac oon ku qancin bitasliimi hoggaansan iyo udayn ninkii aan macnaha ku qancini oo walam yaqnac uusan ku qancin dhe bitasliimi dayn ilahi iyo rasuulkiisa loo daayo fahmuhu fahmigiisu uusan ku qancin yani yaqnacda faacilkeedi fahmu wey fahmuhu fahmigiisu uusan ku qancin xajabahu wuu ka xijaabayaa maraamuhu maqsadkiisa iyo ujeeddadiisa waxay ka xijaabaysaa can khaalisi tawxiidi tawxiidka macnaha saafiga ah tawxiidka kiisa saafida ah ayay macnaha maqsadkiisiibaa luminaya maar wa saafi almacrifati iyo garashada mideeda saafida ah ayuu maqsadkiisii ka hor istaagaya wa saxiixi aliimaani iyo iimaanka midkiisa saxiixa ayuu ka hor istaagaya yacni ujeeddadiisii iyo caqligiisii baa ugu horreynaya wax lumiya caqligiisii baa luminaya maxaa yeele caqligan ibni aadamka hadduusan nas ku hogaaminin isagu isma hogaamin karo caqlina waxa nas kaga hortaga waxa ugu horreeya ibliis mogta waa shaqo shaydaan wey ibliis markuu ilahi ku yihi subxaana wa tacaala yacni markuu amray inuu nabiyullaahi aadam u sujuudo muxuu yidhi miyaan u sujuudayaa seen ugu sujuudayaa bu adigaaba ka fadli badan khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin oo jeeda caqliyaad iyo aqyise iyo qiyaas iyo wahmiyaad buu ilahay nusuusita kaga hortagay dalaalkaad aragteen iyo lacnadaad aragteen baa ka raacay ma ujeeda ninka marka waa sunna uu ibliis jideeye wey in nusuusta macnaha waxa weeye caqliyaad lagaga hortago marka wuxuu leeyahay sheekhu wixii laga reebay oo cilmigiisa aan ibni aadamku gaari karayninoo iska daaya le ninkii dabagalaayay oo aan ilaahay iyo rasuulkiisa inuu u daayo uusan fahmigiisu ku qancinin maqsadkiisiiyo ujeeddadiisa lafteeda waxay macnaha ka xijaabaysaa oo ka hor istaagaysaa tawxiidkii khaaliska ah iyo garashadii saafida ahayd iyo iimaamkii saxiixa ayay ka hor istaagaysaa maqsadkiisa ugu horreya wax lumiya ila wax jira ibni aadamka macrifadiisa cilmigiisu xad bay leedahay xad bay leedahay yacni waxa weeye wixii laga reebo qeybka ah waxyaalaha haybiyaadka ee uusan cilmiga ibni aadamku gaadhsiisnayn in laga afaysto wey laga reebtoomo inta laysu sheegay in lagu gaabsado wey ninkii laakiin raadiya waxaa laga reebay matahaad unbuu ku lumi dhul bahgooye ah jaaka ah intuu ku fakado halka unbuu ku habaabi maarta meel uu ka soo noqdona markaa kadib ma uu helayo sidaas weyaan maarta walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasra waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ujeeda waxaan lagu raacinin oon lagu ogeysiinin ha baadhbaadhin hadaba gelin waa haybiyaadka iyo cilmiga ilaahiyaadka ilahi subxaana wa tacala uusan khalqigiisa u furin siduu rabbi ilahi subxaana wa tacaala waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ujeeda wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin cilmilaan inaad ilaahi subxana wa tacala aad ku doodaay jahli wey taasaa marka la didinaya maarta wixii haybiyaad ah daatada ilahay ku saabsan tilmaamihiisa ku saabsan waxyaalaha imaan doona ku saabsan janno ku saabsan haybiyaadkan aan cilmigeeda wixii laysaga sheegay un ha lagu gaabsado haddii kaleeto waxa weeye caqligaaga iyo qasadkaagaa ugu horeynaya wax ku lumiya maarta faman raama ninkii dalba uu raadiya cilma maa xudira wixii laga reebay cilmigiisa canhu xaggiisa cilmuhu cilmigiisa laga reebay cilmihudu waa xudirada naa-ilfaacilkeeda cilmuhu wey oo walam yaqnac aan ku qancin bitasliimi dayn loo daayo ilaahay iyo rasuulkiisa fahmuhu fahmigiisu uusan ku qancin oo wax kaleeto oo ka dheeraad ah intaa ka shisheeya raadiya xajabahu wuxuu ka xijaabayaa maraamuhu qasadkiisu can khaalisi tawxiidi tawxiidka miskiisii khaaliska ahaa ee saafida ahaa ee baraxla ah wa saafi lmacrifati iyo garashada mideeda saafida ah wa saxiixi liimaani iyo iimaanka midkiisa saxiixa ayuu macnaha ka hor istaagay fayatadabdab markaasuu ku noqnoqonayaa bayna alkufri gaalnimo iyo waliimaani iimaan iyo gaalnimo udhaxaynaya ma ujeedaa labadaa gebi mar xagguu ordi marna xagguu ordi mar waa muslim marna waa gaal watasdiiqi iyo rumayn iyo watakdiibi rumayn iyo beenin ayuu dhexdooda ku noqnoqonaya waaliqraari ogolaansho iyo walinkaari diido ayuu udhaxaynaya mar waa qirayaa ilaahay marna waa diidaya muwaswasan xaal uu yahay mid la waswaasiyey taa'ihan oo wareersan shaakan oo shakisan allihiisii marka dambe inuu shakiyo gaadhaya laa mu'minan mu'min ma aha musadiqan oo rumeeyey rabbigii subxaana wa tacala walaa jaaxidan mid diidayna ma aha mukadiban oo rabbigii beeniyey madhab uu haystaba ma jiro kii gaaladana ma haysto kii islaamkana ma haysto meel dhuxuu ku leey marka yacani waxa way hasha labada geel jecel bay idhahdaan laba gebi dhexdood buu waraabuhu ku cunaa kol xagga u orod kol xagga u orod waxa halkaa gaadhsiiyeyna waxa weeye haddii wax dhaaqada ka baxsan caqliga dhaaqadiisa wax ka baxsan haddii in la marsiiyo la damco wuu uulumi haddaad damcdo inaad intaad qayd yar oo mara a qaaddo aad samada ku qariso ka war samada inaad ku qariso oo adduunka dadkao dhan inaad kaga xijaabto ka war haddaad damcdo ama masaajkaan dhex fadhina inaad macnaha hal qayd wada gaadhsiiso ka war haddaad damcdo ma gaadhaya ma u gaadhay markii dambe maradii baa kala googoy iyo iyar maad u googoyn haddaad awoodooda hesho siaad u googoynaysa u dhammaanaysaa marka hawadaasay ku kala lumaysaa caqliga ibni aadamka xad uusan gaadhsiisay ninkii geliyaayey meeshaa unba ku lumi waxaana daliilu ah cilmulkalaamka raggii galay falsafadii yoonaan raggii si fiican u dhex dabaashay akhiiran ayagoo macnaha ana nadiiru lcuryaan ah ma ujeeda ayagoo digniin wada ayay markii dambe ka soo noqdeen waxaa ka mid a maalan ninkii laodhan jiray ibnu ninkii laodhan jiray ibnu rushdi alxafiid ninka iskale bidaayat lmujtahid wa nihaayat lmuqtasib kitaabkan fiqiga maalikiga ah wuxuu ka mid ahaa raggii ku fogaaday cilmulkalaamka iyo falsafada meel heer saraa buu ka gaadhay markii dambe wuxuu soo fadhiistay inuu yidhi cid ilaahiyaadka iyo ilaahay cilmiga ku saabsan wax la qaato nin yidhiba ma jiro nin keenay wax la qaatoba ma uu jiro soo fadhiistay waxaa ka mid ah abuxabdi alkhazaali oo ka mid a isaguna cabaaqiradii iyo fuxuushii cilmulkalaamka dabaashay si fiican u dhex galay wuxuu markii dambe soo istaagay xiira wuu wareeray markii caqliga la yidhaahdo ilaahay ha sugo oo adiladii ilahay sugileed ha raadiyo markii dambe wareer buu ku dambeeyey ilaa markii dambe uu toobad keenay oo uu usoo noqday axaadiista nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu bilaabay inuu axaadiista ku noqdo markii dambe isagoo taa'ib ah oo qalbigiisa kitaabka saxiixu lbukhaari uu ku jiro ayuu geeriyooday baa laleeyahy waxaa ka mid ah maalan abu cabdullaahi araazi alfakru araazi ninka la yidhahdo asaguna waxa weeyaan raggaasuu ka mid ah su u waday u waday u waday markii dambe wuxuu gaadhsiiyey inuu macnaha waxa weeyaan meel cidlaa kusoo dhar waa ka shicirka caanka leh nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wagayatu sacyi alcaalamiina dalaalu waarwaaxuna fii waxshatin min jusuumina waxaasilu dunyaana adan wawabaalu walam nastafid min baxtina tuula cimrina siwa an jamacnaa qiila waqaaluu ujeeda cuquusha ninkii macnaha hogaanka u sii daayoo raacaay seeto unbay marka dambe gaarsiinaysa iyadaa soo xidhi ujeeda seet iyadaa soo xidhi buu leeyahy caalamkan kadaata haayadiisuna baadi unbay ku dambayn doonta arwaaxdanada iyo jidhka nagiigna waaba kala tageeno waaba macnaha waxa weeye kala degoobe macnaa waa kala tageeno ismama yaqaanaan yacni waxa weeye khalaqa iyo dhibka iyo shayaamaa markaasaa wuxuu leey waxaasilu dunyaana adan wa wabaalu adduunyadanada xaasilkeeduna iyo gebagabadeeduna waa dhib iyo macnaa hoog wey baxtiganagii dheeraa ee cimriganaga aan ku soo dhammaynana waxaan ka faa'iidaysanay wax kale ma aha bu hebel baa yidhi iyo waa la yidhi umaan ururinay bu hebel baa yidhi iyo faylasuf hebel baa la yidhi iyo aflaaduun baa yidhi iyo arastu baa yidhi iyo waxa umaan ururinay buui khuraafaat taxta khuraafaat dulumaadun baan isu geynay bu halkaasu kusoo gabagabooday markaasaa wuxuu ihi laqad ta'ammaltu turuqa alkalaami ujeeda wa manaahij alfalsafa falam ajid annaha tashfii caliilan aw tarwii haliilan yacni manaahijtii falsafada iyo duruqdii cilmukalaamka ayaan dhex galay buu ihi waxaanan gaadhay buu ihi oon ogaaday inaysan nin oomanna biyo siinaynin nin bukana inaysan bogsiinaynin markaasaan qur-aanka usoo noqday buu ihi markaasaa waxaan ogaaday buu ihi ariiqatu lqur'aan inay aslamu ariiqa tahay waxaan aqrin buu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayaan aqrin buu ihi ilayhi yascadu alkelimu ayib sideedaasaan u dayn buui nafyigana waxaan akrin buuhi laysa kamidlihu shayun laa yuxiiطuuna bihi cilman sideedaan u dayn buui waman jaraba midla tajribatii carafa midla macrifatii bui marka ujeeda sida aan badda u dhex galay ninkii u dhex galana sidaydaasoo kaleetu u ogaan buuhi xaqiiqada maarag ujeeda hazaali baa isaguna sidoo kale yidhi markuu ka soo sheekeeyey cilmulkalaamka iyo culimmadu say isugu khilaafsan yihin ma banaanta in la barto mise ma banaana markuu ka soo sheekeeyey ayaa wuxuu yidhi xaqiiqada waxa weeye inuu jahli ku gaadhsiiye mooyaane inuusan marnaba cilmi ku gaadhsiinin wuxuu yidhi hadalkaana haddii aad ka maqli lahayd buuhi nin aan aqoonin oo qolyahan ahlulxadiidka ka mid ah ama qolyahan xashawiyada la yidhahdo haddii aad ka maqli hadalkaa isaga waxaas dhihi lahayd annaasu acdaa'un limaa jahiluu ma yaqaano sidaa daraaddeed buu cali ugu yahay baa dhihi lahayd laakiin iga dhagaysa buuhi anaa baddiisii intaan dhumbaday yaan salkii soo taabtay buui mawjada khabiir cilmigan kaata salkiisii gaadhay ka dhagaysa buuhi maarka marka waxa weeye halkaasuu isaguna ku inteeyey waxaa ka mid ah abulmacaali aljawayni abulmacaali aljawayni isagana isagana markii dambe wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhaahdo ilaahay naxariistiisu haddaysan iga daba imaanin bad waxaan galay buu yihi muslimiinta cilmigoodii intaan ka tegey ayaan ba bad dhex dabaashay bu haddana waa ka dabaalan la'ay ilaahay naxariistiisu inay iga daba timaado mooyaane waa halaagsamaya markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku dhimaanayaa caqiidadii hooyaday ma ujeeda amuutu calaa caqaa'idi cajaa'izi naysaabuur bu habraha naysaabuur ee fidradii iskaga jira caqaa'idoodii ayaan ku geeriyoonaan ku geeriyoona aan ku dhimanayaabul maa halkaasay ragga la gaadhay shahrastaani baa la mid saaxibu milal wanixal yacni raggii cilmigaa intuu dhexgale ka soo dayriyey marka waxa weeye caqligu halkaasuu ku gaadhsiinay raggii fuxuushiisa ahaa ayaa macnaha waxa weye sidaa uga soo dayriyey faa'iida marka ma laha naska in lagu gaabsado ayaa caqliga ibnu aadamku kusan yahay haddii kaleeto waa lubayaa marka mutahaadkaasu ku lubaya wasaxiix fayatadabdabu bayna alkufri waliimaan macnaha waxa weeyaan labada kelime uu ku hadlayaa kelimana waa kelimo gaalnimo gaadhsiinaysa kelimana waa kelimo iimaan iyo tasdiiqu ka muuqdo maujeeda marna xagguu jiraa marna xagguu jira mar xagguu jira mar xagguu jira maxaa yeele waxa weye waa nin luusan oo taahi ah oo macnaha isagoo dhan ba wareersan way maal fayatadabdabu markaasuu wuxuu ku wareerayaa ku wareegayaa bayna alkufri waaliimaan gaalnimo iyo iimaan wاtasdiiqi wاtakdiibi iyo rumayn iyo beenin wاliqraari iyo walinkaari ogolaansho iyo diido muwaswasan xaaluya mid la waswaasiyey taa'ihan oo macnaha wareersan shaakan oo shakisan markii dambe waxay gaadhsiisay ragga qaarkii inay ilaahay jiritaankiisaba inkiraan wujuudka ilahi subxaana wa tacala inay inkiraan waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray jahmu safwan maujeeda jahmiyada ninka odayga u ah ayaa macnaha waxa ka mid insha allah tacala muxaadaradeena caawa ayay ku jirta muwaswasan xaaliya mid la waswaasiya taa'ihan oo wareersan shaakan oo shakisan laa mu'minan mid rumeeye ma aha musadiqan laa mumin muminan mu'min ma aha musadiqan oo alla rumeeyey walaa jaaxidan mid diidanna ma aha mukadiban oo macnaha beeniyeyna ma aha labadaa midna ma aha saas daraaddeed baad garanaysaan culimmada islaamka markay diideen oo yidhahdeen war cilmukalaamka ha laga joogo oo falsafada ha laga joogo oo yacni waxa weeye waxyaalaha yunaan iyo ummadaha kale inooga yimid ha la iska daayo yani waxa xikmadda ku fadhiya baad garanaysa yani waxa waxaa ka mid ah imaamu shaafici oo kaleeto wuxuu yidhi ninkii cilmulkalaamka dhex galo oo bartaay waxaa ila quman buu yidhi in macnaha waxa weeye la tash- la ceebeeyo dameer inta la saaro oo lagu dhex wareejiyo magaalada in la garaaco kabaha iyo ulo iyo wixii loo heli karo lagu garaaco oo la yidhaahdo waa natiijada ninkii ilaahay kitaabkiisa ka tagay oo cilmulkalaam iyo falsafo qaabilay sidaa lagu yidhaahdo weliba la dhaleeceeyo ayaa ila quman buu oo ujeeda marka culimmada qaybna waxay yidhahdaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembi kasta kugu rido oon shirki ahayn ayaa ka khayr badan inuu cilmulkalaam fooda kuu geliyo cilmulkalaam inuu fooda kuu geliyo dembi kasta oon shirki ahayn baa dhaca maxaa yeelay waa in laga toobad keenaa macquul ah laakiin cilmulkalaamka ninkii ku tagaayay bas wey aawa ibnu farid iyo ibnu sina iyo falaasifadii falaasifa alislaamiyiin la yidhahdo raggaasi aawe yacni waxa weye kelimaadkooda qaarkood waxaad odhanaysaa maba aan samee jiritaanka alla subxaana wa tacala heerkaasi marka gaadhsiinaysa yacni waxay isu haystaan marka qaciyaad meeshii loo baahnaa inay la gaadho inay iyagu gaadheen dadka intiisa kaleetana inay macnaha waxa weeyaan xeebxeeb iyo meelo hoos hoose iyo yani meelo hoose inay ku nool yihiin oo weli aysan meelaha soo gaadhin maana heerkaasaad isla gaadhaysaa marka dambe oo macnaha arrintay kula gaadhaysa walaa yasixu ma ma asaxayo aliimaanu rumayn biru'yati aragtida la rumeeyo liahli daari lislaami daarta liahli daari salaami daaru salaam oo jannada ah ehelkeeda yacni rumayn ay rumeeyaan ru'yada ay rumeeyaan ma ay asaxayso liman cid uma asaxayso ictabarahaa kasoo ku ictibaariyey minhum xaal uu ka mid yahay biwahmin ismoodsiis ku ictibaariyey yacni ninkii wahmigiisa iyo ismoodsiidkiisa aragtida ku ictibaariya oo ahlul ka mida macnaha ahlu daarisalaam macnaha mu'miniinta ka mid ihi waxa weeyaan iimaankiisii ru'yadu ma asixin macnaha wuxuu ka wadaa inuusan isku dayin ruuxu inuu qaabeeyo oo maskaxdiisa uu ay keento iyo caqligiisa uu keeno qaabka ilahi loo arki doono subxaana wa tacaala ninkii inuu marka tashbiihiyo isku dayo qaab u sameeyahay ninkaasi muus iimaankiisii ru'yadu ma asixin aw amase ta'awalaha ku awila bifahmin fahmi ku awil ama fahmi ku awilo yidhaahdo sidan looma jeeda sidanaa loola jeeda fahmigaa markuu ku awilana ama tashbiihiya ama markaa kadib nanfi- anfiye oo diida maana id e kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'ya ru'yada oo la awilo aragtida alla subxaana wa tacaala oo la awilo wa ta'wiili kulli macna iyo sifo kasta oo la awilo sifadaasoo yudaafu loo tiiriyo ila arububiyati rabbinimada loo tiiriyo waxay ahaatay bitarki ta'wiili ta'wiilkoo laga tago yacni xaqiiqadeedu waxa weeye sifo kasta iyo ru'yada ilahay u sugan iyo sifo kastoo ilaahay loo tiiriyahay xaqiiqadeedu waxa weeye in ta'wiilkeeda la daayo leexinta as macnaheeda daahirka laga leexinayo in la daayo middaa isaa asalamaan bitarki tasliimi bitarki ta'wiili ta'wiilkeeda oo la daayo oo layska dhaafo wa lusuumi tasliimi iyo dayn iyo hoggaansan ilaahay loo daayo iyo rasuulkiisa oo la laasimo wa calayhi arrinkaa dushiisu daynulmus diinu lmuslimiina muslimiinta diintoodu ay ahaatay saasay muslimiinta diintoodu ahaatay in macnaha waxa weye ta'wiilka laga tago tasliimna la laasimo sidaas wey waman lam yatawaqa ninkaan ka dhowrsanin annafya diidada ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa loo diida ninkaan ka dhowrsanin watashbiiha shabaha ilaahay khalqigiisa loo ekeysiiya ninkaan ka dhowrsanin zalla waa simbirraxnaya walam yusib mana asiibaya attanziiha wuxuu damcay iyo shayguu doonayo ilaahay inuu khalqigiisa ka nasaha arrinkaana ma uu asiibaya waa garamaray fa ina rabbanaa rabbigayaa jalla wacalaa mawsuufun way midkii ku tilmaaman ku sifaysan bisifaati alwaxdaaniya keli ahaanta sifaadkooda sifaad uu keli u yahay ayuu rabbi ku tilmaamaya mancuutun weeye midkii ku tilmaaman binucuuti alfardaaniya keli ahaanta tilmaamaheedu ku tilmaama waa laba jimlo isku macnaa taqriiban laysa ma uusan ahaanin fii macnaahu alla macnihiisa axadun ruux oo min albariyati ka mid yacni ilahi subxaana wa tacaala qaabkiisa iyo tilmaamihiisaoo kale khalqigiisa mid kamale ma uusan lahaanin oo alla subxaana wa tacaala lamidihi ma uu jiro saasuu sheekhu leeyahy hadalka macnaha hadalkii hore umuu ka iidaya macnaha ninkii isku daya inuu ru'yada ta'wiiliyo macnaheeda ka saaro oo macno kale u saaro ama uu adilada ku soo aroortay uu ta'wiiliyaay ninkaasi ru'yadii ma uusan sugin ru'yadii macnaha ahluliimaanka u sugnaa ma uusan sugin ninkii tashbiihiye oo qaabeeyo oo yidhaahda ilaahi subxaana wa tacaala qaabkaasaa loo arki doonaana asagana ru'yadii ma uusan sugin sidaa daraaddeed baa wuxuu yidhi ninkii aan nafiga ka dhowrsanin oo riyada ru'yada aragtida ilahay iyo sifaadka diidadooda ninkaan ka dhowrsanin tashbiiheedoo in khalqigiisa loo ekeysiiyo inta lasoo lagu xadgudbana aan ka dhowrsanin ninkaasi waana simbirraxanaya waa lumaya waana shaka tansiihii uu doonayana ma uu macnaha waxa weeyaan gaadhayo ma asiibayo waa lumaya ruuxa isagaa buu leey marka walaa yasixu ma uu asaxaya aliimaanu rumayn biru'yati ru'yada la rumeeyo liahli daari lsalaami daaru salaam yacni liahli ljannati jannada ehelkeeda uma uu asaxayo liman cid umuu asaxayo waa bedel yacni liman cid umuu asaxayo ictabarahaa ka soo qaaday oo minhum iyaga ka mid a biwahmihi wahmigiisa ninkii ku ictibaariyey oo macnaha waa ismoodsiiskiisi iyo melihiisa ninkii macnaha waxa weye doonay inuu ku fasiro ow amase ta'awalahaa ku ta'wiiliyey oo ku tafsiiri ku macneeyey ama ku leexiyey bifahmi bifahmin fahmi ku leexiyey id ee kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'yati aragtida ilaahay la arkayo aakhare lagu arkayo ta'wiilinteeda xaqiiqadeedu dheh xaqiiqadeedu wuxuu ahaaday iyo wa ta'wiilu kulli macnaa macno kasta xaqiiqadiisa macnahaasoo yudaafu loo tiiriyo ila rububiyati rabbinimada loo tiiriyo sifo kastoo ilaahay loo tiiriyo xaqiiqadeedu waxay ahaatay iyo siday saxda ku tahay bitarki ta'wiili ta'wiilkeedoo laga tago macnaheedoo la leexiyo oo laiska daayo sidaasay xaqiiqadu ahaatay maarag wa luzuumi tasliimi iyo dayn iyo hogaansan ilaahay iyo rasuulkiisa loo hogaansamo oo looga dambeeyo arrinkaasoo la laazimo wa calayhi dushiisuna diinu lmuslimiina muslimiinta diintooduna sidaasay ahaatay waman lam yatawaqa ninkan ka dhowrsanin annafya diiddo ilahay tilmaamihiisa la diido watashbiiha iyo shabiid ilahay khalqigiisa lagu shabahay dalla ninkaas waa lumaya oo waa simbirraxanaya walam yusib mana asiibaya atanziiha tansiihii iyo ilahay inuu ka nasaho uu ka fogeeyo khalqigiisa dooniduu doonay maarag waa wax masaladan soo sheegna waxa weeye yaani ahlufiraqa waxaa ku bixiya inay ilaahay sifaatkiisa diidaan qasadkoodu waxay inay ilaahay nasahaan subxana wa tacala inay ilaahay nasahaan oo rabbi subxana wa tacala khalqigiisa ka fogeeyaan oo ceeb oo dhan ka fogeeyaan qasadkaasay leeyihin laakiin waa kii aan soo sheegnay qasadkoodu ma kaalmaynin ee wuu lumiyey fa ina rabbanaa rabbigeena jalla wacala mawsuufun wey midkay ku tilmaaman bisifaati alwaxdaaniya wa mancuutun wey nacti wasifa waa isku macno walow bacdu ahlicilmi ay leyihin ku kala saarayaan sifa waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin daatada daatada ayaa la yidhahdaa yacni tilmaantu hadday daatada u noqonayso sifa la yidhahda haddii ficilka u noqonayso ibni aadamka waxaa ka dhacayna waxaa la yidhahdaa nacti saa qaar baa ku kala saaray qaar waxa la laba kelima mutaraadif waxaa la mid a iyaduna kelimatu alwaxdaaniya wa kelimatu alfardaaniya waa laba kelimo iyaguna isku macno oo mutaraadifa wey furuuq bay culimada qaarna u samayneen mancuutun weeye midkii ku sifaysan binacuuti alfardaaniya laysa ma uusan ahaanin fii macnaahu yacni qaabkiisa oo kaleeto iyo sifadiisa oo kaleeto ma uusan lahaanin axadun ruux oo min albariyati khalqiga ka mid a wallahu aclam wsala allahu wasalam cala nabimualifu raximah allahu tacaala وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات waxaynu dib yar ugu yaro noqonaynaa qowlkiisii sheekhu u odhan jiray walaa yasixu aliimaanu biru'yati liahli daari alislaam liman ictabarahaa minhum biwahmin aw ta'awalaha bifahmin macnaha waxoogaa isqabsiinteeda isqabadsiinteeda yaa waxaynu dib ugu noqonaynaa waxaa loola jeedaa walaa yasixu aliimaanu iimaan ma asaxayo biru'yati aragtida alle la rumeeyo ru'yadaasoo liahli daari alislaami ahlu jannaha u sugnaatay yacni ru'yada iyo aragtida ahlu jannada u sugnaatay iimaanka la rumeeyaay ma uu asaxayo liman cid uma asaxayo saas way macnaha limantu macnaha jaari majruurka wuxuu ku tacalluqayaa yasixdu ayuu ku tacalluqayaa liahli daari lislaamna jaariya majruurkana waxaa laga sifaynayaa ru'yada laga sifaynaya saasaa macnaha wax weeyaa laisku qabadsiinaya liman ictabarahaa uma asaxayo iimaankaas la rumeeyo aragtida alle dadka ahlu jannada ah aragtidaasoo dadka ahlu jannada ay leeyihiin uma asaxayo liman cid uma asaxayo ictabarahaa cabiray ama kas ku macnaha waxuu ku cabiray minhum xaaluu ka mid yahay biwahmin ismoodsiis yacni takhayulkiisa iyo ismoodsiiskiisa ku cabiray aw amase ta'awalahaa ku fasiray oo ku leexiyey bifahmin fahmigiisa ku leexiyey iyo caqligiisa id ee kaana wuxuu ahday ta'wiilu ru'yati ru'yada macnaha ta'wiilinteeda iyo macnaheeda xaqiiqigii iyo wa ta'wiili kulli macnaa macno kasta awiilidiisoo yudaafu ila arububiyati rabbinimada loo tiiriyaay bitarki ta'wiil buu ahaaday yacni waxa weeyaan wanaaggiisa iyo xaqiiqadiisa waxa weyaan in ta'wiilkiisa laga tago oo macnihiisa daahir lafdi uu kutusaya loo daayo walazuumi tasliimi iyo yacni waxa weeyaan udayn alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo nusuusta in loo sallimo wa calayhi dushiisa ayuu dayn lmuslimiin diinu lmuslimiina muslimiinta diintoodu ahaatay waman lam yatawaqa ninkaan ka dhowrsanin annafya watashbiiha zalla wuu simbirraxanaya walam yusib itanziiha alla oo subxaana wa tacaala nasahana ma uu asiibay faina rabbana jala wacala mawsuufun bisifaati alwaxdaaniya mancuutun binucuuti alfardaaniyati laysa fii macnaahu axadu min albariya waa soo marnay macnaha waxa weye hadalka yani faahfaahintiisa keliyat halkaan baan kaga noqnay wa tacaala alla wuxuu ka kor ahaaday buu sheekhu yidhi can ilxuduudi xadad yaalo xad ayuu alla subxaana wa tacaala ka kor ahaaday waalghaayaati iyo dhammaadiyo haayada waxaa la yidhahdaa shayga cidhiftiisa meesha uu ku dhammaado ee uusan dhaafin waalarkaani tiirar buu alla subxaana wa tacaala uu iyadana ka kor noqday iyo wal acdaa'i xubno iyo waladawaati yacni aalooyin wax wax lagu qabsado laa taxwiihi alla ma ay koobayso aljihaatu jihooyinka assit ee lixda ah ka saa'iri almubtadacaati sida makhluuqaadku u badan yihiin wa tacaala can alxuduudi waalghaayaati waalarkaan yacni musطalaxaadkan xuduud iyo arkaan iyo acdaa iyo yacni jawhar iyo cardi iyo jismi iyo kullu daalika waxa weeyaan waa isdilaaxaad ay gadaal kala yimaadeen muta'akhiriintu qoladii ahlulkalaamka ahaa isdilaaxaad ay isticmaali jireen waayo bacdamaa ay iyagu alla u isticmaaleenna asalku waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala in lagu tilmaamo oo lagu gaabsado alfaadda nusuusta ku soo aroortay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa in nusuusta alfaadda ku soo aroortay lagu gaabsadaa fiican hadday ka wadi weydo oo nimankii muta'akhiriinta ahaa iyo mutakalimiintii ay isticmaaleen isdilaaxaad kale iyo alfaad kale ahlulcilmigu markaa iyo salafku ama dadku alfaadan oo kaleeto yacni saddex qaybood wey qayb mujmal ahaan ilaahay subxaana wa tacaala xad buu leeyahay oo haayuu leeyahay oo xubnuu leeyahay oo sidaasay macnaha waxa weyaan odhanayaan duuduub ahaan qaybna duuduub ahaanba waa u diidan yihin tafsiilku waa manhaju salaf in la kala qaadqaado oo la yidhaahdo maxaad ula jeedaan xuduudda oo haayaadka maxaad ula jeedaan oo jawharda maxaad ula jeedaan oo carabka maxaad ula jeedaan yacni waxa weeyaan markay caddeeyaan waxay ula jeedaan haddii macno baatil oo nusuusta ka hor imaanaya ay ku sheegaanna markaa waa la diidaya hadday macno saxa ku sheegaan oo sidaasaan ula jeednaa yidhaahdaanna waa la ogolaanayaa markaa kadib wuxuu ula jeedaa marka sheekhu xuduudda waxaa la yidhahdaa shayga xaddiisa laba macno waa la yidhahdaa shaygu meeluu ku dhammaado uusan dhaafin xad waa la yidhahdaa haayadu markaa la macno noqonaya haayada xadda waxaa kaloo la yidhaahdaa shayga uu shayga kale shaygu kaga soocmo yacni waxyaalaha ka sooca waxyaalaha kale ee isaga la midkaa yacni wax ka sooca oo macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan tamyiis ku samaynaya wuxuu marka ula jeedaa xuduudda iyo haayaadka macnaha uu sheekhu ula jeedo abu jacfar ataxaawi wuxuu ula jeedaa allah subxaana wa tacaala khalqigiisu ma koobo yacni rabbi subxaana wa tacaala xad khalqigiisu macnaha waxa weye uu koobo oo ama daatadiisa ama tilmaamihiisa kayfiyadoodu xad aan ognahay ma laha daatadii la xagee ku dhammaata haddii lu yidhaahdo ama xadday leedahay ma ogin ma ujeedaa sidoo kaleeto tilmaamaha alla subxaana wa tacaala xadday leeyihiin ama haayaday leeyihiin ama xaggay ku dhammaadaan ma ogin weye iyadana marka macnahaasu isagu ula jeedaa yacni nafyiga xuduudda iyo haayaadka alla subxana wa tacala uu ka anfinayo laakiin qayb muta'akhiriintii ka mid oo markaa wuxuu radinaya niman la yidhaahdo mujasima alla subxana wa tacaala qolada mushabbihadae khalqigiisa ku shabahda qolyahaasuu macnaha radinaya maarta yani qolyaha waxay qolyaha mushabbihada oo firaqda daallada ka mid a yaa waxay dhahan rabbi subxaana wa tacaala xad buu leeyahay uu ku dhammaado haaye uu ku dhammaaduu leeyahay ilaa aakhiri qolyahaasu marka ujeeddada sheekhu waxa weye inuu radiyo laakiin alfaadiisan taata qolyo dambe oo muta'akhiriinta ah oo qolyihii mutakalimiinta oo istilaaxaadkan kadaata macno kale u yaqaanay ayaa waxay u adeegsadeen macnahoodii khaladkaabay u adeegsadeen waxaase habboonaa baa la leeyahay inuu alfaada sharciga adeegsado sheekhu macnaha waxa weye haddii dadka mutakalimiinta ah musalaxaadkooda marka lagula doodayo ama lagula hadlayo kay iyagu dejisteen ilan kaa unbay fahmi karaan kaa marka lagula doodayo waa la adeegsan karaa sida shaykhulislaam ibnu taymiya baad arkaysaan marar fara badan wuxuu ka leeyahay mandiqii iyo yani nimankii yani qawaaciddoodii iyo usuushoodii markuu la doodaya oo radinaya maarata maxaa yeelay taa un bay ku qanci karaan laakiin marka ta- yani caadiyan yani alla subxaana wa tacaala la tilmaamayo ama macnaha laga hadlayo alfaada sharciga in lagu gaabsado wey xuduudda iyo haayaadka iyo arkaanta iyo acdaada kulligood waa alfaad muxtamila macno baatilana way ixtimaalaan macno saxiixana way ixtimaalaan macnaha baatilka ay ixtimaalaan maalan arkaanta iyo acdaada iyo adwa- adawaadku waxay ku tusayaan bimacna tabcida yacni tajzia allah subxana wa tacaala inuu qaybo yahay yani inuu qaybo ka kooban yahay macnahana waa macno baatila wey waa macno baatila wey qolyo mutakalimiinta ka midana ama dadka nufaadana waxay u adeegsadeen firaqa ah yacni ay u- u adeegsadaan laysa lahu arkaanun wa acdaau adawaad markay leeyihiin inay ku diidaan alla subxaana wa tacaala sifaatkiisa daatiga ah sida gacmaha oo kale gacantu rabbi isu sheega oo kale sida wejigaoo kale sida macnaha qadamka iyo lugtaoo kale alla subxaana wa tacaala isu sheegay kuwaa inay ku diidaan bay iyagu ula jeedaan asagu laakiin sheekhu saa ulama jeedo saa ulama jeedo wuxuu ula jeedaa rabbi subxaana wa tacaala ma qeybsamo u jeedaa ma uu qeybsamo ee rabbi subxaana wa tacaala samad weeye siduu isku tilmaamay wa tacaala alla wuxuu ka kor ahaaday cani ilxuduudi xad ayuu ka xuduudda ayuu ka kor noqday oo macnaha waxa weeye uu ka sarreeyaa waalghaayaati maxaa yeelay yacni laa yuxiituuna bihi cilman alla subxaana wa tacaala isaga khalqigiisa koobay laakiin rabbi subxaana wa tacaala xad iyo haayo iyo cidhif uu ku dhammaaday ma uu jiro waalarkaani tiirar iyo walacdaa'i xubno arkaanta iyo tiirarka rukniga waxaa juzu lmaahiya shayga qab- gabalkiisa shayga gabal ka mida ayaa rukniga la yidhahda weliba gabal muhima markuu yahay cudwiguna isaguna waa xubin adawaadkuna waxa weeye waa waxyaalaha loo adeegsado shaqaysiga ama kasbashada ama dafcu darri dhibkoo macnaha aad iskaga- iska celiso ama nafci aad soo jiidato adawaad baa la yidhahda kullu daalika yacni macaanida ayagu ay u adeegsanayaan qaabkay u adeegsanaya waa khalad qaabku sheekhu laakiin u adeegsaday waa qaab saxa weeye oo macnaha waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala inuusan qaybsamin saa unbuu ula jeedaa maarag ee inuu macnaha waxa weeye sifaadka daatiga ku ku inkiro ama ku diido ma aha maxaa yeelay gadaal dambe waxay inooga imaan doontaa laa yuxiituhu shay-un yacni alla subxaana wa tacaala waxba ma koobo oo wax ka- wax koobi karo khalqigiisa ma uu jiro khalqigiisana waa ka wada sarreeya laa taxwiihi alla ma ay koobto aljihaatu jihooyinku ma ay koobaan yacni jihooyinka alle ee makhluuqi ihi ma ay koobi karaan sida makhluuqiisa kale ay u koobayaan yacni midig iyo bidix iyo kor iyo hoos iyo mid alla subxaana wa tacaala koobi karto uu soo hoosgelayaay ma uu jiro khalqigiisa oo dhan buu ka wada sarreeyaa waana ka baxsan yahay laa taxwiihi aljihaatu sit yacni jihooyinka makhluuqa wey lafduljiha lafteeda macno baatila way u adeegsadaan macno saxana way u adeegsadaan mutakalimiintu macno baatila way u adeegsadaanoo jiha ilaahay ma jiro way yidhaahdaan ayagoo markaa ula jeedo inay ilaa subxaana wa tacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisa ka anfiyaan macnaha waa u adeegsan waa macno baatila wey macno saxiixana wuu leeyahayo alla subxaana wa tacaala jiha ma uu lahaa oo jiha ma koobto marka laleeyahay oo macnaha makhluuqiisa ma hoosgeli karo haddii loola jeedana iyaduna macno sax wey labada macnoba marka waxa weeyaan yani waxa weeyaan waa loo adeegsadaa waana sababka ay u yidhaahdeen salafku in la adeegsado waa laga fiican alfaada noocaas oo kale waa alfaad muxtamil ah baatilna ixtimaali karta xaqna ixtimaali karta maarka laa taxwiihi ma ay koobto aljihaatu assittu ee lixda ah jihooyinka lixdaa ma ay koobaan yani jihooyinka lixdaa waa kor iyo hoos midig iyo bidix iyo horay iyo gadaal weye waana makhluuqo weye makhluuqiisana rabbi waa ka sarreeya subxaana wa tacaala isagaa koobay sida xadiidka tirmidiba uu ku yimid yani waxa weeyaan xadiid cajiibaa jira oo nabigu lehy sal ly wasalam macnihiisu marka lasoo koobo haddii xadhig laga soo laalaadiyo samada laga soo laalaadiyo oo dhulka laga dusiyo oo dhulka uu ka dhex duso darafkiisa hoose alluu subxaana wa tacaala ku intihoon lahaa darafkaasuu u socdo alluu gaadhi lahaa culuwi baana alla lagu tilmaamay subxaana wa tacaala say isku keenaysaa marka alla inuu hooseeyo soo xadiidka kama muuqato ilaan xadhiggii la laadiyey dhulka ka hoos dusay mar hadduu alla gaadhayo yacni waxa weye marka waxaa ka muuqata in macnaha waxa weeyaan alla uu hooseeyo macnaha miyaa laga fahmi karaa waa maya sheekh islaam ibnu taymiya ayaa kitaabkiisa alfataawa majmuuc alfataawa uu kaga jawaabay wuxuu yidhi xadiidku wuxuu kutusaya wuxuu ka mid yahay nusuusta kutusaysa inay dhulku yahay kurawiyatu shakli yacni qaab banooniya inuu u samaysan yahay qaab banooniya inuu u samaysan yahay wabittaali inay samaawaadkuna ku- ku- ku- macnaha ku wareegsan yihiin oo samadu ay ku wareegsan tahay oo meeshan tadaata hadda kaaga qumane hoostaa haddaad istaagto iyo meeshan haddaad taagan tahay labadaba samadii ay kaa sarrayso mar hadday samadii kaa sarrayso dhulkuna uu wareegsan yahay allana subxaana wa tacaala uu samada ka wada sarreeyo waxaa imaanaysa marka yacni waxa weeyaan sarrayntu waa shay nisbi ah wey macnaha waxa weeyaan haddaad cidhibka kale dhulka ka istaagto dhanka kale aad ka istaagto macnaha ood sidaa isu taagto samadii waa kaa sarraysaa sarrayntaasi annaga markaan halkankaa taagannahay lugahanaga waa ka hoosaysaa marka waa shay nisbi ah wey waxay kutusisaa marka dhulku inuu wareegsan yahay dhulku mar hadduu wareegsan yahayna waxa weye alla subxana wa tacaala samada iyo makhluuqaadkiisao dhan uu koobo yacni waxa weeyaan mar hadduu koobana hoos haddii loo sidaaya alluu gaadhaya subxana wa tacala macno noocaasoo kaleta ayuu macnaha waxa weeyaan shekhul islaam ibnu taymiya uu xadiid kaga jawaabay bacdu ahlilcilmina macnaha waxa weeyaan wayba ka gaabsadeen qaarna waa ta'wiiliyeen laa taxwiihi iljihaatu sittu ka saa'iri lmubtadacaat saa'irka bimacnaa yacni mucdam almubtadacaat in lagu tilmaamo ayaa in lagu fasiraa wanaag yacni makhluuqaadku say u badan yihiin maxaa yeelay makhluuq waxaa jira oon makhluuq kale ka sarrayn waa jira makhluuqu suu usii socdo u kala sarreeyo u kala sarreeyo mid aan laga sarraynin baa jira sadxiga caalamkan kadaata lagama sarreeyo ilahay umbaa ka sarreeya subxana wa tacala carshiga haddii la dhaafo alla subxaana wa tacaala yani waxa weye markaa kadib makhluuq macnaha ka sarreeya ma jiro walmicraaju xaqun micraajku xaq weeye almicraaj waxaa la yidhaahdaa waxa wax lagu fuulo aalat alcuruuj wey shayga wax lagu fulo jaranjarada iyo waxyaalaha wax lagu fulaa micraajka la yidhahdo waxaana loola jeedaa korsiintii nabiga la korsiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi ee macnaha samada loo sii qaaday waalmicraaju micraajku xaqun xaq weeye oo macnaha waxa weye waa shay sugan weye sharcan waqad usriya waa la dheelmiyey binnabiyi sal lla lay sl nabigaa la dheelmiyey wa curija yacni usriya min makkata ilaa bayt almaqdis makaa laga qaaday baytulmaqdis baa la geeyey wa curija waa lala koray bishaksihi nebiga shaksigiisa yacnii jidhkiisa filyaqdati shaksigiisa macnaa naftiisa iyo ruuxdiisa ayaa la qaaday filyaqdati soo jeed ila samaa'i samadaa loo qaaday yacni samadaa loo korsiiyey yacni qaadidda la qaaday jidhkiisa iyo naftiisa iyo isagoo soo jeeday ahayd saasuu ka wada uma markaa kadibna ilaa xayu meel ayaa nebiga loo sii qaaday oo loo korsiiyey shaa allahu alla uu doonay oo min alculaa kor ah markii samaawaadka la dhaafiyeyna meel uun ilaahay og yahay oo caalamkaa sare ah ayuu ilaahay subxana wa tacala usii qaaday wa akramahu allahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey bimaa shaaa wuxuu doono bimaa shaaa wuxuu doonay buu ilahay ku karaameeyey wa awxaa ilayhi wuxuu u waxyooday maa awxaa wuxuu u waxyooday yani waa salaadii waa kii lagu soo waajibiyey ee nebiga salawatullahi waslamu calayh loo soo waxyooday maa kadaba alfu'aadu qalbigii mu uusan beeninin maa ra'aa wuxuu arkay waxyaalihii mashaahiddii waaweyneyd iyo aayaadkii waaweynaa ee qalbigu habeenkaa uu soo arkayna muusan beeninina wuu rumeeyey fasala allaahu allaha nabadgeliyo fi laakhirati fasala allahu allaha u naxariisto fi laakhirati wasallama dhe allaha nabadgeliyo fi laakhirati aakhara iyo waluulaa mida horeba aakhiriya adduunkaba allaha u naxariisto oo nabadgeliyo nabiga salawatullahi wasalaamu calayh yani macraajku waa dheelmintii nebiga la dheelmiyey salawatullahi wasalaamu calayhi iyo macnaha qaadiddii samada loo sii qaaday waxay dhacday baa laleeyahay qabla alhijrati bisana intuusan nebigu soo hijroonin maka uu joogay sanad ka hor hijrada ayaa nebiga la korsiiyey oo micraajku u dhacay axaadiista micraajkuna ilaa xaddi tawaatur ayaa la gaadhsiinaya axaadiis saxiixa weye oo ku sugan saxiixaynka iyo masaaniida iyo sunanka iyo kulligeed way ku wada sugan tahay saxaaba aadu fara badanna waa laga wariyaa axaadiista micraajka ku soo aroortay alfaad iskhilaafsan baa jirta marka alfaad iskhilaafsan israha iyo micraajku waxay kala yihiin israha waa isku horta waa isku habeen wey sida raajixee loo badan yahay waa isla hal habeen israha waxaa loola jeedaa dheelmintii laga qaaday maka ee la geeyey baytulmaqdis isagoo buraaqa daabadii buraaqa ahayd nebiga la saaray salawatullahi waslamu aleyh malkul jibriilna uu la socdo markii baytulmaqdis uu tegey ambiyadii baa loo soo ururiyey markaasuu nebigu tujiyey salaaduu ka bixiyey markuu tujiyey kadibna waa ka macarka kadib buraaqa la saaray haddana ee samada loo sii qaaday samaawaadkana ambiyadiibuu kusii arkay nebigu salawatullahi waslamu caleyh isagoo mid kasta lagu soo dhoweeyey yacni waxa weye midda ugu sokaysa nabiyullahi aadam aadam buu kusii maray midda labaad wuxuu kusii maray nabiyullaahi zakariya iyo ciisa bnu maryam ayuu kusii maray ta saddexaad wuxuu kusoo maray kusii maray nabiyullaahi yuusuf ta afraad nabiyullaahi idriis buu kusii maray ta shanaadna nabiyullaahi haaruun buu kusii maray midda lixaadna nabiyullaahi muusa ta toddobaadna wuxuu kusii maray nabiyullaahi ibraahim markaa kadibna waxa weeye sidratulmuntaha iyo caalam aan macnaha khalqigu gaarhi karin halkaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi gaadhay nuurkii ilaahay iyo iftiinno kala gedisan iyo khalqigi ilahay macnaha cajiib ah iyo aayaad aada u waaweyn buu halkaa nabigu kusoo arkay salawatullah waslamu caleyh halkaa marka waa meeshii salaada lagu soo waajibiy nabiga konton salaadood baa lagu soo waajibiyey markaasuu la soo waarlaabtay nabiyulahi muusa buu soo maray markaasuu yidhi ummadaadu ma awoodi kartee anaa horey kaaga horreeyey reer banu israa'iile rabbigaa ku noqo oo weydiisay inuu kaa fududeeyo nabigu markaasuu rabbi ku noqday waa laga soo fududeeyey sidii loo rideeyey shan shan toban toban loogu rideeyey ayaa markii dambe shan lagu soo koobay markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yacni waxa weye addoomadaydana waa ka fududeeyey amarkaygiina waa gooyey shan weeye yacni waxa weeyaan hadalkaygana lama bedelo buu nabigu sal iyo alla subxana wa tacala yidhi maal shanta salaadood baa marka saa lagu soo waajibiyey micraajkaasi marka xaq wey mawaadic ka mida ama juziyaad ka mida la iskaga khilaafsan yahay marka selafka haba isku waafaqsanaadeen haddana juziyaad ka mida isku isku khilaafsan yihiin juziyaadka isku khilaafsan yahin waxaa ka mid a nebiga markii la sii qaaday ma waxaa lagu sii qaaday yacni waxa weeyaan riyay ahayd oo wuu riyooday oo ruuxdiisa oo riya ahaanaa la sii qaaday macnahaasi selafku ma laha ma ujeedaa waa macno yacni waxa wey baatila wey nebiga waxaa la sii qaaday salawatullahi wasalaamu caleyh sida raajixa ah loona badan yahay jidhkiisa iyo ruuxdiisa oo wada jiraan la qaaday qaaditaanka israha iyo micraajkuna hal mar buu ahaa oo dhowr goor ma dhicin bacdu ahlilcilmiba waxay leeyihiin dhowr goor buu ahaa waa macno laga fiicnay qaarkoodna waxay leeyihiin ruuxda keliya nebigaa la sii qaadee ee daatadiisa lama sii qaadin iyadana waa macno laga xoog badan yahay macnaha raajixa waxa weeye daatadiisa iyo ruuxdiisa weliba isagoo soo jeeda in nabiga lasii qaaday salawatullahi waslamu caleyh oo intaasoo dhan lasii marsiiyey sidaasaa raajix walmicraaju micraajkuna xaqun xaq weeye waqad usriya binnabiy sal alay wasalam nabiga ayaa la dheelmiyey wa curija waa lala koray bishaksihi shaksiyadiisa filyaqdati soo jeed isagoo soo jeeda ayaa nabiga lala koray salawatullahi wasalaamu caleyhi ila asamaai samada ayaa lala koray samadaa la korsiiyey uma ilaa xayu meel ayaa la korsiiyey insha allahu alla uu doonay oo min alculaa yacni waxa weye kor ah kor oo macnaha waxa wey samada toddobaad markuu dhaafay meelo sare oo ilaahay ogsan yahay subxaana wa tacaala unbaa markaa kadib la gaadhsiiyey wa akramahu llahu ilaahay ayaa karaameeyey bimaa shaaa wuxuu doono alla ku karaameeyey wa awxaa ilayhi wuxuuna u waxyooday maa awxaa wuxuu u waxyooday waxyi iyo macnaha waxa weeye takaaliif sharci ana alla waa usoo dhiibay maa kadaba ma uusan beeninin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa wuxuu arkay waynu soo marnay inay selafku waxyaalaha isku khilaafsan ay ka mid tahay alla subxaana wa tacaala qiyaamada markuu waxaan ujeedaa la korsiiyey oo samada uu dhaafay rabbigii miyuu soo arkay mise ma arag yacni masaa-isha jus-iyaadka layskaga khilaafsan yahay micraajka ayay ka mid tahay ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray wuu arkay indhihiisuna ku arkay qowl kalena wuxuu odhan jiray qalbigiisu ku arkay caaisha radi allahu canha ayaa warkaa beenisay oo tidhi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ninkii ku yidhahday indhihiisuu rabbigii ku arkay been weyn buu la yimid bay odhan jirtay maarag ra'yiga caaishaana xoog badan jumhuuru saxaaba iyo selafku ay qabaan inuusan rabbigii arag maxaa yeele axaadiid saxiixa ka markhaati kacayo nebigii markii la weydiiyey salawatullahi wasalaamu caleyh waa ku yidhi nuuran annii araa ma ujeeda yacni nuur ayaan arkay markii la yidhi rabbigaa ma aragta xadiidka abudar wuxuu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh nuur baan arkay macnaha nuurka ilaahay xijaabkiisa ah ilan ilaahay subxana wa tacala iyo khalqigiisa waxa u dhexeeya nuur wey xijaabka alla subxana wa tacala nuur wey sida xadiidka saxiixa kusoo aroortay nuurkaasaa marka nebigu u arkay salawatullahi wasalamu caleyh lakiin rabbigii muusan arag maa kadaba alfu'aadu qalbigii muusan beenini maa ra'aa wuxuu arkay fasala allahu allaha u naxariisto wasalama allaha nabadgeliyo calayhi dushiisa fi laakhirati aakhira iyo waluulaa adduunyadaba waalxawdu xawdkii alladii xawdkaasoo akramahu allahu ilaahay uu ku karaameeyey tacaala korhay bihi nebiga uu ku karaameeyey khiyaasan yacni waraabin daraaddeedna uugu karaameeyey liummatii ummaddiisa uu waraabinayana xaqun iyaduna xaq wey isagana waxaa xaq ah oo in la rumeeyo iyo usuusha diinta ka mid ah xawdka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh xawdku waxa weeyaan waa dar wey asalkiisu dar wey yacni waa meel laga cabo wey asalkiisuna wuxuu ka farcamaa bay leeyihiin kawtarka innaa acdaynaaka alkawtar webi wey webigaas farac ka mida yacni waxa weye webigaasaa biyo ku shuba biyihiisana waxa weeye horta sugnaantiisa iyo daliilkiisa axaadiista kusoo aroortay mutawaatir bay gaadhaysaa ilaa xad mutawaatir bay gaadhaysaa ilaa dhowr iyo soddon saxaabi ayaa laga wariyey xawdka axaadiistiisu ay gaadhaysaa saxiixeynka iyo sunadka iyo masaaniidda iyo mucjamaadka kulli kutubta xadiidka o dhan way ku wada yaalaan macnaha axaadiidka xawdka nabiga tilmaamay salawatullahi waslamu caleyh waxaa ka mid a xadidkii bukhariga keyrkii ana faradukum cala alxawdi xawdka ayaan idinka sii horeynaya uu nabigu dhihi jiray salawatullahi waslamu calayh iyo xadiidka bukhaari iyo keyrkii sidoo kaleetu u dhihi jiray laaduudanna can xawdii rijaala kama tudaadu alghariibatu min alibili si nabigu salawatullah waslamu aleyh waa kii yidhi marka yacni rag baan xawdkayga u diidi doonaan ka hor istaagi doonaa sida hasha macnaha waxa weeye baadida ah xawdka iyo darka looga ceshado saasoo kalean rag ugu diidi doonaa buu nabigu yidhi salawatullahi waslamu caleyh xawdku marka saabit wey xawdku marka aada buu u ballaadhan yahay aada buu u ballaadhan yahay weelal baana daadsan cadadka xidigaha gaadhaya sida xadiis kusoo aroortay yacni weelal yacni tirada xidigaha oo kale gaadhaya ayaa garabkiisa daadsan oo lagaga cabaya waxaana ka cabaya dadka mu'miniintaaba ka cabaya yacni waxa weeye biyo cad oo macnaha caanahoo kale a malabka oo kaleeto macnaha dhadhankiisa ciddii ka cabtana dib dambe u oomi mayso sida xadiida kusoo aroortay yacni tilmaamaha kusoo aroortay iyo muwaasafaadkiisa ayay ka mid tahay ciddii hal mar ka cabtay inaysan dib dambe u oomeynin goormo ayaa xawdka lama laga cabayaa waxaad moodaa inay rajaxayaan abulxasan annabulusi iyo macnaha waxa weeyaan qurtubi iyo yani waxa weyaan waxay rajaxayaan iyo abu abuxamid alghazali iyo waxay rajaxayaan in macnaha waxa weeyaan marka qabriga laga baxaba ee la ooman yahaba ila qabriga isagoo la ooman yaha laga soo baxayahay saadii qabriga looga soo baxaba in la cabayo oo macnaha waxa weeyaan yaan lagu aroorayo miisaanka iyo siraadka iyo naarta iyo kulliguu ka horeeya marka kulliguu ka horeeya bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin ma ahe marka siraadka la dhaafo oo miisaanka la dhaafo markaa kadib ayaa macnaha laga cabayaa sidaana qaar baa odhanaya maarta wallahu aclam isawaab wshafaacatu wlxawdu xawdka aladii xawdkaasoo akramahu allahu ilaahay ku karaameeyey tacaala korahaya bihi nebiga uu ku karaameeyey hiyaasan yacni waraabin daraaddeed uu karaame karaameeyey yacni gargaar daraaddeed ugu kalamaan liummati ummaddiisa ugu gargaarayana xaqun isaguna xaq wey waa shay macnaha asal ah in la rumeeyana ay waajib tahay washafaacatu shafaacadii allatii shafaacadaasoo idakharahaa uu kaydiyey lahum iyaga uu u kaydiyeyna xaqun xaq wey shafaacada uu nebigu kaydiyey ee ummaddiisa u kaydiyeyna ayadana in la rumeeyo waa asal usuusha diinta ka mid oo xaqa wey kamaa ruwiya sida lagu wariyey fil akhbaari axaadiistaba sida lagu wariyey masalatu shafaaca yarxamkallah yacnii nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh shafaacadiisa wuxuu u kaydsaday ummaddiisa ayuu u kaydiyey taa in la rumeeyo iyaduna waa shay macnaha isaguna xaqa wey shafaacadu ayadana axaadiista kusoo aroortay iyaduna mutawaatir bay gaadhaysaa mutawaatir bay gaadhaysaa markii laysku uruuriyo yacni saxiixaynka iyo keyrkoodna way ku taallaa waana axaadiista dheerdheere yacni ka hadlaysa inuu nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh shafaaco qaadi doono aad bay u fara badan yihiin shafaacadu marka qaybo weya aslu shafaaca horta waxaa la ergadaa la yidhaahdaa min ashafci baa laga keenayo shay shay lagu lamaaneeyaa la yidhahdaa shaygu markuu shay ku lamaan yahay ayaa shafci la yidhaahdaa waa did lwitri wey waxaana macnaha yacni loogu magacaabo oo macnaha loo ergada loogu magacaabay ruuxan kadaata ergeynayaay ruuxii kale yacni dalabkiisii iyo codsigiisii ayuu codsigiisa ku lamaaneeyey oo raaciyey macnaha saasaa marka shafaaco loogu magacaabay soomaaligana ergo kelimadaasa ugu dhow maarka shafaacadu marka qaybo badan wey qaybo badan wey qaybo laisku waafaqsan yaha wa jiraan qaybo khawaarijta iyo muctasiladu ay diidan tahayna wa jiraan qaybaha shafaacada waxaa ka mid a ee nusuustu ku tustay ashafaacatu alcudmaa shafaacada la yidhaahdo ee nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi mansilada ku goonida ah keligii baa iskale lalama wadaago shafaaca alcudmaa baa la yidhahdaa waana midda macnaha waxa weeyaan wabcatuu maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudkaa wey waxa weeye khalqigu markii ay macnaha maxsharka iyo meesha laysugu imaanayo muddo la joogo oo lagu raago oo dhib badan lagala kulmo ayaa markaa inta macnaha waxa weeyaan laysu tagaa waxaa la odhanaya war ambiyadii ilaahay iyo dadkii wan wanaagsanaa aan u tagnoon ilaahay inay erge noo weydiiyaan oo ilaahay noogu tagaan inuuna kala dareeriyo aan macnaha weydiisanno ambiyadaa marka loo tagaya aadan baa laga soo bilaabayaa nin kasta waa cudur daaranayaa ilaa nebigeenna laga soo gaadho salawatullahi wasalaamu calayhi markaasuu nebigu wuxuu leeyahay carshiga hoostiisaan ku sujuudaya waxaa la ii furayaa mahadyaalo fara badan oon horay u aqoonin iyo ilaahay ii furaya markaasaan ku mahadinaya cabbaar markuu macnaha nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi muddo uu ilaahay mahadiyo ayaa marka waxaa la odhanayaa maxamedow madaxa kor u qaad oo macnaha waxa weeye weydiiso waa lagu siine oo macnaha waxa weeyaan ergee waa laga aqbaliye saasaa rabbi ku odhanay subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weeye markaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ilaahay uu ka baryayaa inuu macnaha waxa weeye maxsharka ka dareeriyo ummadda markaasaa rabbi wuxuu bilaabayaa inuu ummadda kala xugmiyo